waxaa ka yimid doctor afrax oo yidhi waxaan rabnaa inaad u hiiliso ra-iisul wasaare afka hooyo wuxuu ii sheegay qiso ah in ay dhagax dhigeen madaxweyne ismaaciil iyo madaxweyne xasan sheekh dhul la rabo halkan in laga dhiso wuxuu ka codsaday xukuumaddeedu inay garab istaagto waxaan ugu soo aaday annaga inaan bixinno lacag ah hal milyan oo dollar halkii milyan waxaan ku darnay miisaaniyadda labada kun iyo siddeed iyo tobanka aan hadda ku jirno oo la soo ansixiyey waxaana kuu ballan qaadayaa guddoomiye in lagu siinaayo halkii milyan madaxweyne ismaaciil waxaan leenahay qaybteenni waan ka soo baxnay kaalay aan dhisna meeshii kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo afartii markii ololahaas la hirgelinayay allah u naxariistee madaxweynihii wakhtigaas ee jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya markii uu yidhi soomaaliya toddobaatan iyo afarta waxay ka shaqaynaysaa keliya af soomaaliga in la barto adduunyada way la yaabaneed qof walba oo wax qori kara wuxuu ka shaqaynayaa inuu wax baro qof aan wax qori karin ayuu yidhi wakhtigaas madaxweyneheenni allah u naxariista inta aan shaqadaa la bilaabin keliya waxaa wax qori kartay boqolkiiba shan markii laga soo laabtay ololihii boqolkiiba konton iyo shan iyo boqolkiiba lixdan in u dhaxaysa ayaa la yidhi oo soomaali ah way qori karaan afkooda hooye wayna akhrin karaan